waxaa waay cutubka koowaad qodobka afaraad waxaa ku qoran meeshaan soomaaliya waa jamhuuriyad federaal ah oo goob gob ah kuna dhisan matilaada dadweynaha loo dhan yahay oo dimuqraati ah shacbiga soomaaliyeed waa hal shacbiga soomaaliyeed waa hal lamana kala qeybin karo jamhuuriyadda lama dhihina shacbiga soomaaliyeed waa hal lamana kala qeebi karo goomannimada jamhuuriyadda soomaaliya waa muqadas laguma xadgudbi karo ma garateen marka anaga intaasaa qorni wixii kale aad rabtaan qodob miyaa mise waxa waaye
cutubka shanaad dhulka hantida iyo deegaanka qodobka afartan iyo sideedaad oo dhulka qaaday
Afar- laba iyo labaatan laba iyo labaatan yaa
Ah, dhulkaas wax miisaan oo aad dhulkii ka ka- ka samaysay ma jirto sug ad sug adag sug
cutubka shanaad
cutubka shanaad qodobka afartan iyo sideedaad oo dhulka afartan iyo sideed mismaa oo dhulka ka hadlaya waxaa taan oo dhul aad samaysay ma jirto dhulka ma inta mugdisaa dhulka ma inta gudlaantaa waxa weeye dhegeyso taas jawaabayaan ku siinayaa taas waxaa jira guddiga oo yacni oo xad- oo u xil saaran guddiga xuduudadaha la yidhaaho hadalkay dhegeysan dhulka aniga waxa weeye waa ku qoran tahay haddaad sii raacdid waxaa arrintaas kala bixinaya ku qoran guddiga ku qaybsan ee xuduudaha kala saarka xuduud yacni masalan annaka xuduudka in xagguu yahay etoobiya xaggee ka tahay soomaaliya xaggee oo kenya xaggee ka tahay ee waxaa kaas macnaha guddiga waxa weeye u qaybsan xuduuda xuduudaha wey marka aniga ma qori karo qabi qoraalkan kuma dari karo ayagoo soo soo sa isiinin wax ma garat haddii kale ana qaladaan galaya been maa wax ku dhisaa aniga aas aas waa inaan wax ku dhisaa guddiga qoraal yacni maregsixitaanka ee waxa weeye xuduudaha waa jiraan guddigaas annaga camal waay marka ayagaa laga warsugaayaa dhammaystirkooda difirtirka iyagaa la warsuga iigoo soo bixinin warbixin soo dhiiban ma ma ma anaga ma xariiqi karno xuduud soomaali xariiq ma ma u xariiqi karno waa sugaynaa qabri qoraalkay ka mid tahay adiga fikradaada kasoo dhiibo tan kale kow hadda yacni soomaalida masalan etoobiya hadda oo yacni marag oo qeybta qeybta shikilinka shanaad la yidhaahdo ee, waxa weeye haddana ka soo qaad jamhuuri eh, muxuu ah jabuuti kasoo qaad muxuu ah eh, gaarisa annaga waa me- qodob baa jira dhahaya ciddii rabto si nabadgelya ah inay noogu soo biirto ya diyaar baan unahay ma dhihi karno qasabaan ku keenaya maaha rabaashadooda hadday rabaan inay soomaalida kusoo biiraan diyaar baan unahay waad ka heli doontaan meeshaad ka helaysaa ma fahanteen marka waxyaalaha birkood diblomaasi ay u baahan tahay waa ka baxay